ألا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا وضدي في العلا غايات عز تعيد لنا عصور الفاتحين ألا صومال هيا ذكرينا وكوني بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarag dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan caawa ku eegi doono dagaalada iyo isbedelada maamul ee ka dhacaya qaybo ka mid ah soomaaliya waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya aqoon-yahan maxamuud ugaas waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo aan ka waraysanay beriire iyo wariyayaal ka tirsan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo inala falanqaynaya barnaamijka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkan gaarka ah
رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين
waa hagaag inta aan falanqaynta u gelin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay maanta si toosa ula wareegeen deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii ay halkaasi isaga baxeen askarta dowladda federaalka waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin uu ka diyaariyey weriye cabdulaahi soomaali halkan waa gudaha magaalada beriire ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka gacankuhaynteeda loo wareegay ka gadaal markii xal saqdhexe ay ka guureeyeen ciidamada dowladda federaalka ah ciidanka dowladda federaalka ayaa waxay ka baqeen inay soo weeraraan kuwa xarakada shabaabul mujaahidiin ka gadaal dagaal shalay ka dhacay deegaanka sabiid oo lagula wareegay halkaasi gacankuhayntiisa islamarkaasina xarakada shabaabul mujaahidiin ay maamulayso ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay ka baqeen weerar kaga yimaada xarakada shabaabul mujaahidiin hadda deegaanka waxaa ka jirta xorriyad dadweynaha ayaa waxa ay guranayaan agabkii iyo qalab kala duwan oo ciidamada dowladda federaalk oo halkan uga carareen waxaa hadda ii muuqanaya dhallinyaro webiga ku dabaalanaya iyo weliba hooyooyin iyo rag kale oo qalab kala duwan ximbaarsan dadku waa kuwa aad u faraxsan waxaanay sheegayaan in muddo ay dulaysanayeen ciidamada dowladda federaalka iminkana xorriyad taam ah ay dareemayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga محمد مختار haye maxamed ku soo dhowow idaacad islaamiga alfurqaan ما شاء الله والله maanta bariira joognaa hooshey waxaa u imid inaa oo khaniimo oo bariira oo maanta aqal wax badanna hashay Maxaa ka- Bariis iyo maxaa ka mid waxyaabaha hesho bariis iyo bur iyo joodur iyo usbuun iyo waxaasa halay waxaase soo qaada ha ciidanka halkan jooga maxaa dhibaataad ku qabteen oo dowladda federaalka بسم الله kuwaasay kuwa oo iidan fiican ma ah dhibaata zaa'id ah ku qabna maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah habeen kasta gandaal bay ridi jiraan
halkan waxaa yaala digsi weyn oo ah kii ciidamada dowladda federaalka ay raashinka ee, ku karsan jireen Een, s- soor ayaa haraadigeeda ku jira ee, xalay ay karsadeen waa hagaag iminkana waa sii soconaya waxaan sii aadayaa ee, dhanka ee, xerada iyo gudaha magaalada horteeda waxaa kasoo muuqda ee, gabar wadata een, joodar madax ku wadata nin kale oo caag wata jawaanna wax ku wata nin sariir rayta madax ku wata asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام على السلام Ee, sariir rayta ah iyaad wadataa iyo sidoo kale nin isasiyeerna wada wadataa ها ها ها وسوق نيمست قال ذاك تكت Hey.
ها ما شاء الله marka ee, bal waan aadna waad u dhididaysaa يا ها ودي ها نود نواقبنا ما شاء الله goormay ka tageen ciidanka dowladda federaalka halkan لحسع لحسع oo xalay ah ها adigu maxaa dareenta markaa والله نود يا برواق بلوغ انا تكت murug baa idinka tagtay ها maxay tahay sababta idinka tagtay murugta والله الحمد لله ولاس بداني هاست ولاس الحمد لله والس الاحمر يا ما شاء الله hadda marka xorriyadaad haystaan ها الحمد لله الهي ما حديث amniga ka warmal hadda xilligan suu yahay هاي هاي هاي هاي والله واحلى شيء قرمان الحمد لله الهي ما الهي ما حتناقينا nin kale oo jiingado wata asagana waa idhaafay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo dadweynaha ayaa isdhex galay waxaadna arkaysaa iyaga oo wada faraxsan islamarkaana qaarkood ay sheekaysanayaan waxaa sidoo kale halkan aan ku arkay gaadiid lagu raranayo agabkii iyo qalabkii ciidamada dowladda federaalka ay lahaayeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa la ii sheegay inay iyaguna gacanta ku dhigeen rasaas fara badan oo kala duwan oo ciidamada dowladda federaalka ay lahaayeen beriire waa magaalo ku fadhida dhulbeereed muhiim ah waxaana iminka soo aaday dhanka geedaha cambayaasha ah ee waaweyn oo magaalada ku yaala meel hortayda waxaa ka muuqda dadweyne aad u fara badan oo dhooban oo guryaha ka soo baxay si ay u indheendheeyaan bal sida magaalada xaalkeedu uu yahay maadaama xala saqdhexe ay ciidamadii dowladda federaalka ah halkan ka tageen dadka deegaanku waxay ii sheegeen in ciidamada dowladda federaalka ahu ay had walba xabada ku ridi jireen islamarkaasina taas ay dhibaato ku ahayd haweenkana ay ka kufsi jireen shalay subax ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa dagaal kula wareegay deegaanka sabiid oo u dhexeeya afgooye iyo beriire toddobaad muddo laga joogana ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin sidoo kale waxay la wareegeen magaalada istaraatiijiga ee owdheegle saddexda buundo ee ku kala yaalla beriire owdheegle iyo sabiid waxaa gacanta ku haya iminka ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin arrinkaana wuxuu dhabarjab xoogla ku yahay dowladda federaalka oo dagaalla ay kaga furan yihiin meelo kala duwan islamarkaasina gobolka shabeellaha dhexe meelo badan oo ka mid a lagala wareegay halka gobolkan shabeellaha hoosena sida muuqata dagaalku uu si dardarla uga socdo xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa u muuqata inay u soo jeesatay in ay goboladan ka saarto dowladda federaalka ah waxaana suuragala in ay meelo kale sii haminayso oo muqdisho ku jirto cabdulahi soomaali idaacadda islaamiga alfurqaan beriir
غرابا لا يفر ثابتينا ثابتينا برايات أبيدت بعزم من شباب مخلصين إذا جن الظلام أتوا أسودا يذيقون العدا ذلا مهينا بنسف أو بضرب لا يبالوا بجمع للغزاة المعتدين
qaybaha hore ee barnaamijka gaarka ah ayaan ku guda jirnaa falanqeen ayaa nagu soo maqan balse markaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa booqday deegaanka beriire weriye cabdulaahi soomaali ayaana ku wareystay gudaha xeradii ay ka carareen askarta xasan sheekh
waxaan ku sugannahay beriire oo ay la wareegeen ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin saakay kadib markii xalay saqdhexe ay ka guureeyeen amaba ka carareen ciidamada dowladda federaalka ah oo baqdin badan la soo diristay ka gadaal markii shalay dagaal lagula wareegay deegaanka sabiid oo dhanka afgooye ka xiga horeyna loola wareegay buundada kale ee owdhegle haddaba dad badan ayaa halkan jooga halkanna waxaa yaalla qalabkii ciidamada dowladda federaalka agabkii ay ka carareen ayaa halkan dhooban dadka goobta ku sugan oo la kulmay waxaa ka mid ah waaliga walaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا عبد الفرقان halkan maxaad ku aragtaa indhahaadu maxay hayaan الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم جزاك الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى أنا أمها النقينا مانتا waxaa iyadana gacanta mujaahidiin soo gashay deegaanka beriire oo cadowga muddo sanawaad ah uu ku sugnaa taasoo si nabad ah gacanteena ku soo gashay ilaahay sana tacaalana ku mahadsan cadowgaas maanta munkta jebiyey dadka muslimiintana ka dulqaaday allaahuma laka alxamdu xataa tardaa walaka alxamdu idaa radiita walaka alxamdu bacda ridaa waaya maxaad aragtaa halkan maxaa yaala meeshan indheheena maanta hadda hadda waxaan ku dhex sugannahay xerooyinkii uu ku lahaa cadowga xero ka mid ah ayaan ku sugannahay dadka muslimiinta maanta waxa weeyaan waa farxad iyo mugta reerheena ka muuqato dadkii mugtahay la dhibaateyn jiray ayaa maanta si nabad ah walaalahood mujaahidiinta waxa weeyaan u dhex taagan oo mugtahay aanan mugtahay la kala mugtahay la wareeganayn maanta dadku waa isku dhex jiraan xeradaa dadka loo fasaxay wax allaale wixii agab gacantooda qaadi kartay meesha ka qaateen iyo raashiinba wixii la heli karay oo meesha ka qaateen ee ka heli kareen ee cadow ka carreen waxyaalaha lala yaab waxaa ka mid ah oo mugtahay noo muuqda cadowgii maanta mugta jabka ku dhacay agabkii yaallay ee cadowga ciidan ee la isticmaali jiray ee cadowga u heystayna meesha uga cararay waxaa igu maqaalaa in rasaas tiro badan laga helo ma runba haa cadowga dee agabkii u yaallay ee ciidan ee mugtahay meeshaan u yaallay nin kastaba dee mugtahay meeshii hortiisa ay ugu cararay si nidaama kuma aysan bixin si habqane u yaaceen markii mugtahay sabiid iyo awdheegle cadowgii deganaa lasoo afjaray ee walaalaha ilahi subxana taala u fududeeyey iyagana dee mugtahay xisaabta waxay ku darsadeen in mugtahay goordhow lasoo afjari doono saasay daraaddeed marka way ka carareen agabna wax way qaateen malaha magaaladana waxaa way ka carareen maantana waa xor magaalada maxaa keenaya ay kula tahay in ay maaragtay isaga ka cararaan agabkooda ciidan horta wuxuu ku sugan yahay ama uu ku deganaado waa macnawiyaad hadde waxaan isleenahay kolley maadaama macnawiyaadka ay waayeen oo mugtahay hareeraha ciidamada deganaa mugtahay cadowga mugtahay ilaahay subxana watacaala uu ka argoostay saasaa keentay marka inay mugtahay iskaga cararaan laakiin taasoo dhan waxaa ka weyn ilaahay subxana watacaala ayaa jebiyey wamaa ramayta idaa ramayta walaakina allahu rama ugu dambayntii maxaad leedahay reer beriir
reer beriir waxaan leenahay ilaahay subxana watacaala ugu mahadnaqa nasriga iyo guusha uu idin dhexlisiiyey ilaahay subxana watacaala ugu mahadnaqa waxa weeyaan dadaala cadowga ilaahay subxana watacaala dushiinna mugta saarnaa oo ilaahay idinka dulqaadayna ilaahay subxana watacaala ugu mahadnaqa sabra muslimiinta waxa weeyaan iyo mujaahidiinta waxa weeyaan macooda noqda ilaahay subxana watacaala arrintaasna ugu mahadnaqa aad baa mahadsantahay هم الأحرار في زمن تداعى على الدين الطغاة المجرمون كتائبهم تهز الكفر هزا إذا جاءت يولوا هاربينا جيش العسرة الميمون أبشر بأسد للمنايا عاشقين يخوضون waxaan mar dhow idiin soo gudbin doonaa aqoon-yahan maxamuud ugaas oo ka hadlay ama qiimaynaya wadciga waddanka balse waxaa saacadba saacadda ka dambaysa aad u xoogaysanaya qalqalka ka dhex jira gudaha dowladda federaalka ee ka dhashay weerarada xidhiidhka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegayso dhul cusub cabdifataax ayaan soo dhoweynayaa oo la socday umuurahan aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cali aadan run ahaantii aad ayuu isku soo tarayaa qalqalka laga dareemayo dowladda federaalka waxyaheeda iyo mas-uuliyiinteeda kala duwan ee ku wajahan weerarada dardarta waayihii ugu dambeeyey ku soconayey ee ay sameynayeen ciidamada kala duwan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadday ahaan lahaayeen weerarada magaalada muqdisho iyo kuwa kale ee gobolada oo qaarkood lagula wareegayo dhul hor leh dhinacyada ay qalqalka ka muujinayaan dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda waxaa ka mid ah oo tusaale loogu soo qaadan karayaa afcaasha ay sameynayaan shirarka ay qabanayaan hadallada ay jeedinayaan tusaalaha waxaa kale oo ka mid ah hadallada warbaahinta ay siinayaan iyo kuwa ay soo qorayaan ee gaarka ah waxaa kale oo ka mid ah shaqaalaha iyo taageerayaasha dowladda federaalka hadallada ay jeedinayaan waxaa ka mid a saxaafadda gaar ahaan warbaahintooda intaba marka aad fiiriso afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey wararka ay qorayeen waxay u badan yihiin kuwa walwal xoogan iyo qalqal xoogan uu ka muuqdo sidoo kale waxay u muuqdaan kuwo ka jawaabaya su-aal aan jirin ama su-aal aanay jirin cid si toos ah u weydiisay oo waxay leeyihiin xamarna lagama qabsanayo ma cararayno diyaarado dabada ma qabsanayno dooniyo ma raacayno hadalladaas ayaa u badan oo ay ku celcelinayaan haddaan marka gudaha u galo maxamed maanta ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre waxa uu kulan deg deg ah isugu yeeray qolyaha qaabilsan ee ammaanka magaalada muqdisho hadday yihiin b sta iyo hadday yihiin booliiska iyo kuwa kale ee la midka ah oo c i d du ay ka mid yihiin kulankan deg dega ah waxaa ajendihiisa uu ahaa sidee looga hortegi karayaa weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidee baa loo ilaalin karayaa magaalada muqdisho sidee baa looga hortegi karayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhowr mar lagu arkay xaawo cabdi ceelasha biyaha iyo lafoole oo wax sidaa u badan aanay u jirin in magaalada muqdisho ay bartanka ka istaagaan ajendaha waa ajende aan saxaafadda laga qarin oo sidaas ayuu ahaa magaalada muqdisho sidee looga ilaalin karayaa ciidamada militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga hadlay kulankaas kulan noocaasoo kale ah weli ma aanu guddoomin xamse cabdi barre tan iyo markii la magacaabay taasi waxay ku tusaysaa meesha uu xaal marayo maanta haddii magaalada muqdisho laamihii amniga ay uga shirayaan sidee baan ka yeelnaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee soo gelaya sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka ayaa afcaashiisa laga dareemayaa qalqalka haddii ay ahaan lahaayeen dhaqdhaqaaqyada iyo safarada uu galay iyo hadday yihiin hadallada uu jeediyey intaba madaxweynaha kadib markii uu ka badbaadayey qaraxii weynaa ee afaafka madaxtooyada saddex magaalo ayuu isku maray muqdisho ayuu ka tegay markii qaraxa lala beegsaday aadan yabaal ayuu tegey halka uguma khudbayn ciidamada uu kasii tegay muqokori oo u dhow ayuu tegay maleeshiyaad ayuu ka codsaday inay badbaadiyaan ciidamada ku go-doonsan aadan yabaal wuu kasii tegay muqdisha looga yeeray nin wasiiro dowlo ah ayaa u yeeray oo imaaraadka ka socda haddana wuu kasoo laabtay wuxuu tegay cadalle cadalle maleeshiyaad ayuu ku soo jabay deegaanada u dhowaa raagaceelle iyo oo toddobaadkii lasoo dhaafay weerarada ay ka dhacayeen ayuu halkaa kula hadlay oo uu iska dhiciya nimanka iyo hadallo noocaas ayuu ku yiri marka waxaa la taxliilinayey hadal uu jeediyey madaxweynaha iyo sidoo kale muuqaalkiisa sawirkiisa waxaa ka muuqda inuu iska fakerayo iyada oo dad ay hadlayaan in yani qof meel kale ku maqan uu yahay dadka qaar waxay leeyihiin stress ayay muujinaysaa arintan wax horey looga bartay ma ahan qaar waxay leeyihiin qaraxii ayaa ma aragtay keenay qaar waxay leeyihiin xaaladaha soo kordhaya wararka issoo taraya hadba meel hebel ayaa lala wareegay culayska haysta hadba dhinac ayaa loo falanqeynayaa waxaa kaloo la falanqeynayay saacadda u xiran oo in ka badan toban kun oo dollar la iibiyo oo lagu magacaabo rolex g m t master marka waxay leeyihiin iyadoo ciidankiisii dhaawacyadoodii wax lagu dabiibala la-yahay in haddana uu qaato saacad intaasoo lacaga joogta waxay ka markhaati kacaysaa inuusan dagaalka daacad u ahayn dhallinyaradii taageeri jirtay ayaa sidaa oranaya oo aada u niyey jabsan iyo dad kale oo wax falanqeeya xasan sheekh hadal uu jeediyey inta cadallo uu joogo wuxuu ka hadlay weerarkii lala beegsaday si ciil iyo cero ay ku dheehan tahay ayuu markaa ku yidhi ima dili kartaan ima dili kartaan iyo hadallo la mid ah iyada oo madaxweyneyaasha markii ay ka badbaadaan weerarada noocaas ee halista ah shir jaraa-id ayay qabtaan si markaa degenaan ah waxay u sugaan maalin iyo laba maalmood ayay u sugaan inta xaaladoodu ay ay kala qabsanayaan laakiin xasan isaga oo laba maalmood iyo wax la mida ka jooga haddana waxaad mooddaa in hadda qaraxa lala beegsaday hadalkiisa markaad fiiriso shabaab inaanu idili karin inaan aaminsanahay inta qadartaydii alla maalinta ii qoray inaad dhintay ay wax ka dhiman yihiin saacadna dib loo dhigi maayo maalintii laguu qoray inaad dhimato maalintaasaad dhimane xaaladaan doonto ku sugnaa
kaasi wuxuu ahaa xasan sheekh maxamuud waxyaabaha kale ee maxamed caliyow loo soo qaadanayo qalqalka haysta dowladda federaalk waxaa ka mid a haween uu la kulmayey xamse cabdi barre walaaca ka muuqday haweenka la yidhahdo ururka haweenka ee dowladda federaalka qalqal aad u xoogan ayaa ka muuqda oo waxay ka tarjumayaan waaqica dhabta ah ayay ka tarjumayaan iyo kala cararka iyo iyadoo qof walba saaxiibkiisa uu leeyahay war meesha isaga soo tag halisa ku gelin diyaarad ka soo raac doon ka raac meeshaad ka bixi karta ka bax dareenkii saxda ahaa ayay cabiraysaa marka haweeneyda waxaa socotay maalmahan in afka nalagu qaxiyo oo la yidhaahdo waa kuwaan way yimaadeen waa soo galeen waa sii socdaan waxaa laga yaabaa markaad aragtid dadaa ku soo waca waxaa lagu leeyahay magaalada xildhibaanada iyo dadkao dhan waa soo baxeen waa lagu soo kala tegaye soo carara wax lala yaabay noqotay oo aad iyo aad looga xumaado waxaa noo soo baxday qaraxii maalintii dhaweyto social mediaha markaa geshid guriga siduu u dumay intee laga soo galay uma jeedaan madaxweynihii dhammaa ee jamhuuriyaddii ciidankiisa waddada loo galay wuu noo badbaaday alxamdulilah qof dhahaysana ma ana arkin laakiin su-aasha isweydiinaya waxay ahayd caawa ciidamadii caawa nabad sugidii caawa maamulkii caawa hebel raggii waa baxeen gabdhow maxaa inoo xala ma indhahaan ka daawanaynaa oo maxaa la yidhaan leenahay mase waa ka daba tegaynaa mudane ra-iisul wasaarihii waa kanay maxaan maxaan leenahay ra-iisul wasaare gabdhuhu dhaqaala ma leh laakiin raggu hadday diyaarada raaceen oo ayagu ay baabuur qaateen wasiiradeen iyo guddoomiyahayna way fadhidaaye hanala anba bixiyo bartay tageen waa tegi karnaa intaan hadday caawa siday u fadhiyaan oo aan caawa ra-iisul wasaarehen ula fadhino habeen dambe aan madaxweynaha cadalo ula fadhiisanno way caddaanee inaan magaaladan laga qaxaynin waxaan rabnaa inta cararayso aaminsan inaan qaxayno ka baxa taasi waxay ahayd jawaahir baarqab maantana dabcan waxaan filayaa dhegeystayaashu warka waa ay ku dhegeysteen cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa isna hadlay oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah waxaa ka muuqanayay niyajab hadal aada u hooseeya wuxuu sheegayaa inuu si cilmiya uga hadlayo meeshay sartu ka qorunsan tahay nimankan waa argagixisa dad argagixisa ah weeyaan ayuu leeyahay laakiin dhumucda hadalkiisa wuxuu kusoo koobayaa inay ka faa'iideysteen fursado jira iyo fursado badan waxaa ka mida buu leeyahay cadaalad darada sida xun iyo tasarufka xun ee dowladda federaalka aqoon darida ciidankii dowladda federaalk oo aanan fahamsanaynba dadka ay la dagaalamayaan alcumuum waxaa warkiisa uu xooggiisa ku saarayaa in fashilka ay u sabab tahay dowladda federaalka intaa waxaa dheer oo qalqalka ee dowladda federaalka kaalin weyn ka qaatay baa la dhihi karaya baahitaanka sawirada beriire iyo deegaanka guullani dad badan oo dowladda federaalka ka mida waxay leeyihiin maba ogeenba bulshada inay heerkan marayso kadib markay arkeen beriire shacabkii oo guranaya wixii ciidanku ay ka carareen kuna faraxsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dadkaas waxaa la dhihi karaya waa dad aan la socon dadka walaacsan ee dowladda federaalka warbaahinta iyo waaqica oo waxaa laga yaabaa hal warbaahin oo dowladda federaalka inay markaa ay dhegaystaan kadibna waaqaca iyo xaaladda dhabta ah ay markaa kusoo baraarugaan waxyaabaha kale ee cajiibka waxaa ka mid a guddoomiyaha degmada hodan ninka lagu magacaabo cali fahle cali wuxuu ka cabanayaaba wararkan isdabajoogga ah ee kasoo baxaya warbaahinta islaamiga ah sawirada wariyaasha ayaa waxa uu leeyahay ilma adeerayaalow naga dhaafa waa brobagando ayuu leeyahay brobagando ayuu ku tilmaamayaa saxaafaddan hortaagana waxaan idinka codsanaa oon caawa marti idinkaga nahay wax dhiirigelin argagixiso ah inaan nimankaas loo muujin qof walbaa oo maanta tuug jiro brobaganday barteen waad ogtaa brobagandadii soo daynayeen waad ogtihiin waxa ay maanta ay qorayaan waad ogtihiin waxa ay rabaan inay ku afgembiyaan oo dhahaan waxaanan annaga caalamka ay ku bedelaan oo dadka ay sheegaan ayagoo meel ay joogaan la arkin in qof weynu soo qoro meel hebela lagu arko waa been ma ay joogaan inay caawa shaati kale noo soo hudaan oo wax kale qof kale naga gada ma rabno maxamed waa aad maqlaysaa guddoomiyaha degmada hodan cali fahle wuxuu leeyahay brobagandada naga daaya ayuu leeyahay eragaas ayaa aad u ugu celcelinayaa waxaad dareemaysaa marka culayska sawirada iyo wararka xaqiiqada ay ku hayaan sababtoo ah waxaa la soo sawirayaa meeshii ay wax ka dhaceen hadda tusaale ahaan meesha la yidhaahdo awdheg loo kale dagaal baa ka dhacay dowladda federaalk waa lagala wareegay maalin dhan ayaa waxay sheegayeen inay iyaga gacanta ku hayaan guddoomiyahooda ayaa la wareysanayey annagaa gacanta ku heyna ayuu oranayay shalay sabiid waxay oranayeen annagaa gacanta ku heyna weli oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waanu ka hortagnay wayna iska carareen maanta marka inkastoo sawiro lasoo bandhigayay oo si deg dega alkataab ay u baahinaysay maanta haddana sidoo kale waxaa runtii la baahiyey sawiradii waxaa cajiib ahaa dadkii shacabka ahaa oo qaadanaya agabyadii marka culays ayay ku noqotay dadkuna xaqiiqda lagama qarin karayo markaasuu yiri brobagando weeyaan waxaad moodaa in brobagandada xataa faham badan aanuu ka jirin sababtoo ah ma waxaa brobagando ah ee dowladda federaalka warkay sheegaysay ee ahaa annaga ayaa joognaa awdheegle iyo sabiib iyadoo yacni muuqaaladii iyo wixii oo dhan ay ka markhaati kacayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo joogta ma taas ayaa brobagando ah mise waxaa brobagando ah sawirada iyo xaqiiqda iyo waxa meesha ka dhacay ee lasoo sawiray marka brobagandada waxaa lagu qeexaa inay tahay qeexitaankeeda dhabta marka la yidhaahdo warar been abuur ah oo si ku talagal ah loo faafiyo iyada oo looga dan leeyahay in dareenka dadweynaha lagu saameeyo ama ra'yi gooni ah lagu xoojiyo ama ajendo siyaasadeed lagu meelmariyo qeexitaankaas ayay leedahay brobagando yay ka muuqataa marka labada dhinac markaan u garsoorno dhinaca soo bandhigay xaqiiqda ee yidhi waatan badeecadeenna iyo dhinaca yidhi annaga ayaa joogna iyadoo wax wujuuda aanu jirin marka waxyaabaha aadka u muuqday iyo hadalhaynta iyo umuuraha qalqalka muujinaya ayay ahayd oo milatariga keliya xataa cabashada kuma ekay dhinac walba ayaa dowladda federaalku ay ka cabanaysaa oo shacabkii xataa magaalada muqdisho ku noolaa ama qurbaha joogay xaqiiqda ay sheegayaan xataa dowladda federaalku ma ogola oo waxay leedahay annaga ayaad niyadda naga dilaysaan waxaan kusoo gabagabeynayaa maxamed cali xogo ay helayso warbaahinta islaamiga alfurqaan oo biyo kama dhibcaan ah waxay sheegayaan in xubno badan oo dowladda federaalka shaqaalaheeda ka tirsan sirdoonka ka mida ciidamada ka mida saraakiisha ka mida ay ka baxeen saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey magaalada muqdisho oo qaarkood dhaawacyo inay sagootinayaan ayay ku baxeen oo qaar waxay kala aadeen gobolada qaarna nairobi qaarna wadamadii ay ka yimaadeen ee yurubta ayay aadeen iyagoo markaa meel hebland kusoo ciideysanaynaa markaa ku baxay laakiin waxa weeyaan qalqalka xoogan ee amniga ayaa la leeyahay sabab way u tahay sababto ah qulqul noocan oo kale ah weli lama arag odayaal ku sugan magaalada muqdisho iyagana waxaa lasoo gaarsiiyey inay erge ahaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ugu tagaan oo shakhsiyaad ka mida dowladda federaalk oo nabadoonno ay u yihiin ayaa ka codsaday warnimo yahow naga ergeeya wax walba ayaa dhici kara al-shabaab in maaragtay anagu aada naga ergeysaan oo wixii hore aanu ka baxayno arrintaas nooga ergeeya dhiilal noocaas ayaa hadda socda oo odayaasha dhaqanka lala soo xiriiraya ma hubo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab odayaashu ay soo gaareen ama ay la soo xiriireen dhinacaas xog kama aanan helin laakiin odayaal dhaqameedyo aan la sheekaysanay iyo dad xog ogaal ah xubno ka mida dowladda federaalku waxay dirsanayaan ergo iyagoo ka baqaya isbeddel walba oo ka dhici kara magaalada muqdisho جيش العسرة الميمون أبشر بأسد للمنايا عاشقين يخوضون الوغى شوقا لرب وللحور الكواعب خاطبين
qaybaha dambe ee barnaamijka gaarka ah ayaan isla soo gaarnay falanqeeya maxamuud ugaas ayaa waxa uu isdultaag ku samaynayaa wadciga uu maanta waddanka maraya marka dagaalada la eego asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan idin salaamayaa walaalaha reer alfurqaan iyo dhegeystayaasha barnaamijkaba haddii aan wax ka tilmaano wadciga maanta dadku waddanku marayo iyo xaaladda hadda taagan iyo xaalku sida uu yahay waxaa lagu soo koobi karaa hal xaqiiqo oo laba weji leh wejiga koowaad waxaan wada xasuusanaa laba sano ka hor dagaalkii ay kooxdan dabaqoodhiga ah u iclaansatay ama ay makarafoonka ka ahayd ee maxaanku yidhahdaa africom iyo maraykanka ay afhayeenka uga ahayd iyo kabaqaadka iyo caratuurka maaragtay ay ku sheegeen in yoolkiisu ahaa in muddo kooban gudahood oo mararka qaarkoodna sanad ay lahaayeen mararka qaarkoodna lix bilood ay lahaayeen inay ujoodkoodu ahaa inay wadanka uga xoreeyaan ama uga saaraan xarakada mujaahidiinta ayagoo runtii xilligaas awood ciidan iyo mid dhaqaale iyo taageero caalami ah iyo maxaanku yidhahdaa go-aano masiiriya oo ay gaareen daliishanayay oo maxaanku yidhahdaa dadka ama ugu hanjabayay ama inay ku kiciyaan oo ku dhiirigeliyaan isku dayayay sidoo kale waxaan wada xasuusanaa ficiladaas iyo dagaalka aan laga fiirsan ee qaraska tuurka ah bilo gudahood bilowgiisi kadib yacna darabaadkii ku dhacay iyo maxaanku yidhahdaa jabkii la gaarsiiyey oo weliba dhanka ciidanka ah iyo maxaanku yidhahdaa arrintii iyo jabkii iyo dib u dhicii barnaamijka ay kala kulmeen iyo darabaadka iyo rarbaxooyinka ku dhacay muddadaa wixii ka dambeeyey ama labada kun iyo labaatankii dhammaadkeedii wixii labada kun iyo labaatan iyo labadii dhammaadkeedii wixii ka dambeeyey waxaa la oran karaa xaqiiqatuna xaqiiqadu ay tahay nimankaa dagaalkoodii dhinaca kale ayuu isu bedelay oo meeshii ayagu weerarka ay ka qaadeen oo duulaanka ayagu ay ka iclaansadeen oo ay sheegeen inay dhul qabsadeen wixii xilligaa ka dambeeyey ayaga ayuu maxaanku yidhahdaa weerarka iyo dagaalku uu ku bilowday labadaa sano ama saddexdaa sano ee kasoo wareegatay maxaanku yidhahdaa xilligaas ilaa maalintay dagaalka iclaansadeen xaqiiqatan jab kala duwan oo isdaba joog ah oo caskari ah oo unugyadii iyo ururadii ugu muhiimsanaa ciidankoodii shisheeyuhu soo tababaray lagu burburiyey hubkoodiina lagu qaatay maxaanku yidhahdaa ayay la kulmayeen jabkaas caskariga ah waxaa ka dhashay jabab kale oo wejiyo kale leh ama noocyo kale ah tusaale ahaan waxaa ka dhashay jab siyaasi ah oo yoolkii siyaasiga ahaa oo dagaalkan ay uga gol lahaayeen oo ahaa dhalkan ugu yaraan qeyb ka mid a ama gobollada ugu muhiimsan in ay maaragtay ayagu doorasho waxay ku sheegayeen oo iskooda ay ka qabsadaan oo ayagu ay boqorro isu caleema saaraan yacni arrinta ayadaa maadaama caskariyan loo jabay waxay noqotay arrin sidoo kale ee lagu hungoobay waxaa ka dhashay dagaalkaas iyo jabka caskariga jab diblomaasi ah oo shisheeyaha iyo reer galbeedka iyo maraykanku dagaalkan iyo iclaamitiisu iyo bilowgiisu wuxuu ahaa iskudaygii ugu dambeeyey oo ay isku dayayeen inay dowladdan fadhiidka ee dabaqoodhiga ay halkii mare ugu dambeeyey ay hinjiyaan maaragtay ay salka dhulka ka qaato xukunkeedu maaragtay uu gobollo badan oo uu horey u gaari waayey uu gaaro sidaa darteed jabkii ay caskariga ahayo arrintaa lagala kulmay iyo ciidamadii la burburiyey iyo dhulkii dib looga qabsaday yacni yoolkaas iyo arrintaas iyo maxaanku yidhahdaa dhanka diblomaasiyadda xiriirkii maaragtay lacagta shisheeyaho reer galbeedku ay ku bixinayeen oo mushaarkooda ay ku bixinayeen oo boorsooyinka lacagta ay xalna uga soo dejinayeen yacni asagana fashil ayaa halkaa ka yimid oo maanta waxaa la taagan yahay xilli iyo heer iyo marxalad yacni european union ha ahaato maraykan ha ahaato afrikaanki ha ahaato carabiya ha ahaato cid maanta rabta ama ku kalsoon inay shilin lacaga meesha ku bixisa aysan jirinin sababtoo ah waxaa cid walba u muuqata isku daygii u dambeeyey in lagu fashilmay soddonkii sano ama labaatankii sano lasoo dhaafay dagaalkan inuu socday wax natiijaana ilaa hadda aan laga gaarinin ayna qirayaan kooxdii dagaalkan lagugula jiray inay maaragtay sanadba sanadka ka dambeeya ay sii bulaalayso marka afraad iyo qodobka afraad oo dagaalka ka dhashay iyo jabkii caskariga wuxuu yahay khilaafaad dhexdooda ah iyo maaragtay kala dhimasho ay dabaqoodhigii iyo waxa siyaasiyiinta isugu yeeraya ay kala dhinteen qaybtii iyo wixii mucaaradka sheegaya intoodii badnaa wadanka ay ka carartay maxaan ku idhahdaa maanta ay dibadaha kasoo qaylinayaan oo xaqiiqatan ay qirayaan in waktigoodii uu maaragtay xilligan uu soo dhammaaday halka beryihii dagaalkan u horreeyey ay taageero isu muujinayeen gacmahan is haysana ay saxaafadda ka sheegayeen laaluushka ay kala qaadanayeen oo isu nacamlaynayeen maanta waxa weeye way iswada haaraamayaan oo way kala dhinteen oo midba midka kalu maxaan ku idhahdaa ku nacladood ku ridaya isagoo fashilka iyo waxa ku dhacay maxaan ku idhahdaa dusha uga tuuraya arrintaa waxaa ka dhashay oo shanaad oo qodobka shanaad oo jabka dagaalka ka dhashay wuxuu yahay karaja dhig shacabkii soomaaliyeed iyo mujtamacii loo been haawisay ee dhaqaalaha iyo mushaarka iyo maxaan ku idhahdaa calaqa shisheeyaha reer galbeedka laga soo qaaday lagu siray ee maxaan ku yidhahdaa guusha iyo wadanka in la qabsinayo loo sawiray ee sidaa ku kadmay yacni raja dhig ay ka raja dhigeen mashruucan iyo maxaan ku yidhahdaa dagaalkan iyo nimankan ee dabaqoodhiga ahu maalin walba mashruuca ay maaragtay soo waaridayaan in ay ka quusteen oo dadku ay arkeen yacni xisaabtu meesha ay u socoto iyo meesha ay u dhammaanayso iyo dagaalkan wejiga dhabtahay oo uu leeyahay iyo cidda uu u dhexeeyo iyo sida maaragtay dagaal laguma guulaystaana marka dhankaas laga eego xaqiiqatan uu yahay lixdaa qodob iyo waxa maaragtay dhankaas iyo maxaan ku rahdaa murtadiintii iyo dabadhilifkii dagaalkan waday ay kala kulmeen marka laga soo tago dhanka kale waxaa jirta guulo isdaba joog ah maxaan ku yidhahdaa oo muddadaa saddexda sano ah dadka muslimiinta iyo xarakadu iyo xaq u dirarka muslimiinta ah oo dhulkan ka jihaadaya ay maaragtay ku tillaabsanayeen oo ilaahay u xaqiijiyey muddadaa saddexda sana ee lasoo dhaafay maxaan ku yidhahdaa si aan kala go'on lahayn oo isdaba joog ah shalow u dambeysay wuxuu adduunku markhaati ka ahaa oo maaragtay saxaafadda caalamku iyo baraha bulshada iyo meel kasta maaragtay lagu falanqaynayey cadow iyo saaxiibba yacni dhallinyaradii soomaaliyeed ee dhulkan lahayd ee xaqudirarka ahayd ee curummada ahayd oo waddada afgooye iyo xamar u dhaxaysa maxaan ku yidhahdaa runtii ammaanka ka sugahaya oo dabadhilifka iyo shisheeya kalkaalkana ku laynaya dadka muslimiintana ammaankooda ku sugaya waxaan aragnaa oo xaqiiqatan saddex sano kadib maaragtay aan aragnaa dadkii muslimiinta ahaa oo la qalday oo afraad afraad iyo maxaan ku rahdaa jamaaca jamaaco u xaqiiqsanaya wixii iyo qaladkii la geliyey kana soo noqonaya walaalahoodna maxaan ku idhahdaa wax la cunayo oo la jooga oo la nool oo maxaan ku idhahdaa maanta fahansan sida loo isticmaalay iyo maxaan ku idhahdaa jarka looga booday ballan qaadayana mar dambe inaysan wax noocaasa aysan ku degmi karinin waxaan maanta aragnaa mujtamac soomaaliyeed oo gobollada tusaale ahaan maanta howlgalladii u dambeeyey ay ka dhacayeen yacni maxaan ku irahdaa gacmo furan kusoo dhoweynaya dadkii maxaan ku irahdaa walaalahooda mujaahidiintaha oo cadaaladda iyo maamul wanaagga iyo maxaan ku irahdaa shareecada islaamka iyo maaragtay islaamnimada ay uga barteen ayagoo maaragtay yacni ku daalay oo tacaddi iyo hagardaamooyin nooc kasta ah kala kulmay dabaqoodhiga maxaan ku irahdaa bilaadiinta ah iyo shisheeyaha jinsiyadaha duwan iyo saliibiyiinta caalamka ee wadankoodii iyo dhulkoodii iyo goboladoodii iyo deegaanadoodii maxaan ku yidhahdaa kusoo duuday khayraadkoodii boobay acraaddoodii iyo sharaftoodii bannaystay dumarkanagii walaalihii muslimaadkaayoo xijaabnaa kufsanaya maxaarimtii maxaan ku yidhahdaa dadka muslimiinta ku tuntay masaajidii duminaya yacni dadka dhaqaalahoodii burburinaya wax ay u reebayaan maanta aysan jirinin marka lasoo koobo dalku maanta wuxuu marayaa marxalad xasaasi ah dadkii soomaaliyeed ee muslimka ahaana maanta ay rabaan oo ay ku ducaysanayaan oo ay sugi la'yihiin in dad walaalahooda oo muslimiina oo dalkan iyo dadkan dan ka leh oo u naxaya oo u turaya oo diintooda iyo cadaalad iyo islaamnimo ay ka helayaan inay maanta xukunka iyo talada maanta dadkan ay la dalkan ay la wareegaan waxaan dabaqoodhiga ah oo bilaadiinta ah oo mulxidiinta iyo murtidiinta isugu jira iyo saliibiyiintoodana ay meesha ka baxaan dhagdheer dhimatoo dhulkii nabadiyayna maaragta insha allahu tacaala ay noqoto waxaan leenahay waa arrin iyo fafaalaheedu maanta uu muuqdo waxaan barakaynaynaa howlgallada maxaan ku idhahdaa runtii aadka loo moodiyey ee walaalaha mujaahidiinta oo ay ka wadaan meel kasta waxaan hambalaynaynaa go'aanada mujtamacii soomaaliyeed iyo afraaddii ugu muhiimsanayd iyo dadkii qabaa'isha madaxda u ahaa ay qaateen iyo sida ay u fahmeen dhagarta waxaan hambalyaynaynaa midnimada dadka muslimiinta maanta ka dhex jirta iyo sida mashruucii iyo manhajkii islaamka iyo in wadankan shareecada islaamka lagu xukumo loogu istaagay sida dhabtaana maxaan ku yidhahdaa looga run sheegay muddada labaatan ee dhowrkan sano ah insha allah guul iyo gobonimo iyo dhulkan oo dadkiisu ay ka taliyaan shareecada islaamkana lagu maamulo ayaan rajaynin
بدرب محمد مستمسكين guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeynaynaa barnaamijkan gaarka ah oo aan ku eegaynay dagaalada iyo isbedelada maamul ee ka dhacaya qaybo ka mid ah soomaaliya tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan midlamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh يقومون المعالي صادقين فمنهم من قضى نحبا ومنهم بدرب محمد مستمسكين بدرب محمد مستمسكين بدرب محمد مستمسكين